فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah kulan wanaagsan qodobadan caawa idinkugu soo gudbin doona dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka muqdisho oo sheegay in xasan sheekh uu dalka halis ku wado waxaad maqli doontaan tafaasiil uu arrintan ka bixiyey xildhibaankaas sidoo kale waxaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood ayaa loo xiray madaxweynaha dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka qaybgelayay xaflad caawa saqda dhexe waxaa bilaabanaya sannadka miilaadiga ee labada kun shan iyo labaatanka haddaba muxuu sannadkan ku qiimaysan yahay caalamka iyo dhanka dowladda federaalkaba waxaan ka waraysanay doctor xanafi cabdi sheekh aadan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda ee nagala socda dalka iyo dibadda qaarkood oo ka aragti dhiibtay tixanihii ay baahisay alkataa'ib ee geedigii gurguurtay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaan ka marnayn wararkii dunida iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka waxaan marka hore ku bilaabaynaa wararkii caalamka iyo cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay weerar ka midna ayay maanta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen xubno ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ku socdaalayay duleedka degmada qoryoole iyo gobolka shabeellada hoose weerarka aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in weerarkaasi dhabagalka ah lagu dilay saddex askari halka sidoo kale ay ku soo furteen ciidamada mujaahidiinta weerarkaasi laba qoryo waa kii fudhi seben ah iyo buushkooda tobannaan ruux ayaa ku shahiiday kuwo kana waa ay ku dhaawacmeen duqaymo kala duwan uu ka dhacay marinka godoonsane khaza iyadoo dhanka kale iskorimaadyo xoogan ka dhacay magaalada beyt xanuun ciidamada gumaysta yuhuud oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka iyo gawaarida taanagiyada ayaa waxay saacadii la soo dhaafaya maanta marinka godoonsane khaza ay ka fuliyeen duqaymo kala duwan oo xagga cirka ah iyo kuwa dhulka ah waxaana duqaymaasi ku shahiday tobannaan ruux oo shacab ah halka ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan dhanka kale waxaa magaalada beyt xanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza ka dhacay dagaalla adagoo isku fara saareen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo kuwa maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoona halkaasi khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada maamulka yuhuudda ee duulaanka halkaasi ku yimid dalka yeman ayaa laga soo calaamadeeyey soddon kun oo kiis oo cudurka kansarka ah wasiirka caafimaadka ee yemen doctor qaasim buhayba ayaa shaaca ka qaaday in soddon kun oo xaaladood oo kansara sanadkiiba laga diiwaangeliya dalka isagoona carabka ku adkeeyey baahida loo qabay in loo hoggaansamo habka looga hortagayo cudurkan halista ah waraysi uu wasiirkani siiyey shabakadda wararka aljaziira ayaa wuxuu ku sheegay in cudurka uu si aada ugu faafay inta badan waddanka wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay habka looga hortagayo cudurka wasiirka caafimaadka ee yemen ayaana sheegay in istiraatiijiyadda xakamaynta kansarka ee sannadaha labada kun shan iyo labaatanka ilaa labada kun iyo soddonka si rasmiya looga dhawaaqay caasimada ku meel gaarka ee cadan iyadoo magaalooyin dhowr ah iyo gobollo waddankaasi ku yaala laga bilaabay mashaariic lagula dagaalamayo cudurkan isla waddanka yemen diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa duqiimo culus maanta ka geystay caasimada dalka yemen ee sanca warbaahinta xidhiir kale leh kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ayaa sheegtay in maanta ay diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska weerar xagga cirka ay ka fuliyeen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada sanca ee caasimada dalka yemen ilo goobjooga yaalla ayaa sheegay in toban ka mid ah weeraradan lala beegsaday xarunta degmada thawr halka laba weerarna lala beegsaday xarunta al uradiyey isla magaalada sanca ku taala weeraradan ayaa dhaliyay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac raadiyaha ciidamadii yuhuudda aysan dhankiisa ka hadlay weerarkan isagoona sheegay inaysan yuhuudda wax lugaha ku lahayn weerarka maanta ka dhacay caasimada yeman ee sanca'a duqeymaan ayaa ku soo aadayay xilligii maleeshiyaadkani sheegeen inay beegsan doonaan garoonka diyaaradaha ee bengorian ee ku yaala magaalada talaabiib iyo xarunta korontada ee ku taala koonfurta magaalada alquduus maamulka yuhuudda ayaa basaasiin fara badan ku dhex beertay ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah hay-adda sirdoonka dibadda ee maamulka yuhuudda ayaa waxay warar ku sheegayaan in si aad ay ugu dhex faafeen gudaha ururkani wargees ka soo baxa dalka maraykanka oo daabacay arrimo la xidhiidha ujeedka maamulka yuhuudda ee uu basaasiinta ugu dhex faafiyey ururkan ayaa lagu sheegay in maamulka yuhuudda uu doonayeen gebi ahaan buu kala diro ururka oo aysan marnaba awoodooda sii joogteenin wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen maamulka yuhuudda oo meel walba ka mid ah xarumaha ururkan uu ku rakibay kaamirooyin ka qarsoon iyo aaladaha codka lagu dhagaysto iyagoona si dhammaystiran ula socda dhaqdhaqaaqa ururkan iyo kulamada xasaasiga ay iskugu yimaadaan madaxda ugu sarraysay ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah si kastaba maamulka yuhuudda ayaan marnaba doonaynin in ururkan uu sii ahaad mid dawad buuxda ku leh gudaha dalka lubnaan iyadoona duqeymo xidhiidha way ka fulisay gudaha waddankaasi ku dishay saraakiil badan oo ururkani ka tirsan dowladaha ruushka iyo yukrein ee dagaalamaya muddada dheer ayaa isdhaafsaday maxaabiis dagaal siday wararkiina ugu soo gaarayaan xukuumadaha moscow iyo kiyef ayaa waxaa dhex maray heshiis maxaabiis isweydaarsiya ah oo ay garwadeen ka tahay dowladda imaaraadka carabta waxaanay warar ku tilmaamayaan dowladahan isdhaafsadeen maxaabiis gaaraya saddex boqol oo maxaabiis kuwaasoo in muddaa ka maqnaa helladooda xukuumadda kiyef ayaa heshay ilaa boqol iyo siddeetan askari kuwaasoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada ruushka intii ay ka dagaalamayeen gobollada iminka ay dagaalada ugu daran ka socdaan halka xukuumadda moskowina lagu wareejiyay ilaa boqol iyo konton maxaabiis dagaal heshiiskan maxaabiis isweydaarsiga ayaa imaanaya iyadoo weli halkiisa uu kasii socda dagaalka adeeg ee u dhexeeya dowladahani dhanka kalena shakila gelinaya xaddiga kaalmada militareer galbeedka gaarsiinayaan yukrein maadaama uu xilka madax tilmee maraykanka uu la wareegi doono trump oo lagu xantay inuu yahay saaxiibka putin wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla maraynaa caawa saqda dhexe waxaa bilaabanaya sanadka miilaadiga ee labada kun shan iyo labaatanka haddaba muxuu sanadkan ku qiimaysan yahay caalamka iyo dhanka dowladda federaalkaba waxaan ka wareysanay doctor xanafi cabdi sheekh aadan marka hore soo dhowow doctor xanafi cabdisheekh aadan
waa dhowaha insha allah tacaala doctor sidaad ka warqabto adduunka waxaa ka jira siraac sanadkan oo maanta ay tahay maalinkii ugu dambeysay waxaa dunida ka dhacay azamaad kala duwan marka guud ahaan maxaad ku qiimeynaysaa sanadkan wixii dunida ka dhacay bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam Eh, runtii taariikhda markaad dib u fiirisid sanad bal waxyaaba waaweyn oo lagu xusuusta ayaa jiro oo la rikoor gareeyo oo laga faa'iideysto taariikh ahaan haddaan waxaan dib idiin celiyo laba kun iyo labaiyo labaatankii horodhac ahaan haddaan dib idiin celiyo laba kun iyo labaiyo labaatankii wuxuu ahaa ugu cadaamaar dagaalkii ruushka uu ku qaaday ukraine iyo saameyntuu sameeyey iyo adduunyada si isku khilaafeen iyo dhaqaalaha ruushka si loo baabi'iyey iyo wixii ka dhashay iyo isbahaysyadii ka sameysay breaks kuway dhihi jireen marka sanadkaas waxaa ugu caansanaa laba kun iyo laba iyo labaatankii ee dagaalkii ruushka ukraine sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa aada ugu caansanaa dagaalkii ay qaadeen ee falastiiniyiinta ay qaadeen ee duufaan aksa lagu qaaday yuhuudda lagu baabi'inayay iyo maaragtay sidii ummadda adduunka oo dhan ay u dayacday oo dadkaas markay cadowga iska qaadidan lahaayeen maaragtay wax dacmi ay ka waayeen iyo si loo baabi'iyey si loo tirtiray iyo sidii ilaa maantadan ku socoto dagaalkii khaza ayaa maaragtay two thousand twenty three-ga ahaa xaalad aada biyo aada weyn u ahaa maaragtay midkan hadda dhammaanayo berri maagudambeys maanta ugu dambeysaan filayaa two thousand twenty four-ka ah waxaa soo baxday dhacdadii hadda ka dhacday ee syria oo bashaar asad iyo ummadii kontonka sano u gumaysanaya iyo wixii hal mar laxaaqay oo meeshii laga saaray oo dagaal qorsheysan oo lasoo muamareey inta la sameeyey oo turkiya iyo meelo badan intay isku tagtageen ee bashaar asad hal meesha looga saaray oo ka baxday haddaan usoo laabano dhinaca soomaaliya sanadkan soo dhaafno waxaa ugu muhiimsanaa ugu caansanaa heshiisku sheegii xaaraamta ahaa ee axmaqii muuse biixi uu yiri yuhuudda waxaan kula galay meesha la yidhaahdo adisababa ee uu rabay inuu ku bixiyo badda soomaaliya ilaahay ma qadaro subxaana wa tacaala kaasaa saaxadda soomaaliya aada u gelgelay oo wiil iyo waranle iyo qof walba oo soomaaliya oo damiir raba uu ka qeyliyey oo culummo iyo caamaba maaragtay kaasaa saaxada ka socday maaragtay oo ugu muhiimsanaa runtii waxaa kaloo aada u muhiim ahaa oo sanadkan two thousand twenty four hadda sii dhammaanayo fashilkii ku yimid iyo baabi-ii ku dhacay iyo calal uustii oo waxba qaba weyse oo meesha ku baabaaday iyo waxaa aada u muhiim ahaa maaragtay ee dagaaladaas maaragta lagu qaaday iyo sida maaragta special maarata duulaame dadkii soo duulay iyo wixii ku dhacay ayaa ugu muhiimsanaa runtiina taariikh fiican oo aada u wanaagsan oo waxaa laga qoray oo laga samey hadda aflaantii ugu dambeysay kheyr allah ha siiyo qoladan iclaanka ee kataayib ilaahay ha xifdiya subxaana wa tacaala taariikh fiican ay ka qoreen oo maqal iyo muuqaal aho maaragtay balduulaankaas iyo xasan iyo digdigtiis iyo meeshuu ku dambeeyey oo ninkii fiirsadaa aada ugu dheri doono loona baahanya in buwaag laga qoro oo maarata taariikhdaas la reebo dagaaladaas iyo markay sidii ugu baabi-een calal uustii maaragta ee kusoo duulay ee waddanka ayaa ugu muhiimsanaa duulaanka xasan garguurta runtii aad baa loogu midoobay maaragtay qulubta isku furantay oo waxaa arkaysaa rag maaragtay wadaadaha qoryahooda wato waxaa arkaysaa dad maaragtay odayaal nabadoonaa qaarkood meesha ku shahiiday waxaa arkaysaa meesha waxaa ka muuqda dagaal ee aan le waxba laysku reebanin maaragtay oo xagga dhanka xagga iclaanka iyo culummadii iyo iclaanka iyo kulli taasna waxaa naga kaafinayso ninkii fiirsadaa ee aadna u mutaabacaya maaragtay ee alkataib iyo waxay ka soo saartay sidoo kaleeto wadanka wuxuu iska galay hadda laba kun iyo labaatankan iyo laba kun labaatan afartan ee hadda waxweyn oo dagaalaha dhacay ma jirin inta badan dagaalo laba kun iyo labaatan saddexdii xoogooda ahaayeen dagaalkii maaragtay waxaa bilaawday koox kooxsiga iyo baab iyo dowladda xasan garguurtaa bilaabatay waxaa bilaawday dagaalkii jubbaland ee lagu qaaday meeshai ahayd maaragtay raaskaamboni iyo meelahaas waxaa kaloo caan ahaa khiyaanadii weyneed ee cudmada aheyd oo turkiya uu ka galay soomaaliya oo taariikhda aada in loogu qoro loo baahan yahay oo jiilka soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliya aysan marna hilmaamin maaragtay inuu maanta u hoosaasiyo u yiraahdo etoobiya waa in bad la siiyo inuu la soo istaago waa ninkii ay ka filayeen soomaaliya uu dhahay maarata somaliyan difaacaya iyo somaliyan waxtaraya iyo somaliyan islaam iskunaha iyo beentiisii iyo nifaaqiisii iyo kidbigiisii iyo khiyaanadiisii iyo wejigiisa rasmiga soo faanay inuu la soo istaago oo caalamka oo fiirsana uu yidhaahdo etoobiya waa in badlasi inuu ordogan yidhaahdo waxay adehay taariikh maaragtay runtii baal madow ka gashay soomaaliya biidni illaahi tacaala ilmaha dambe iyo caruurta dambena ay ogaan doonaan nin ku dhacaa la waayey adduunyada nin saa u hadla maaragtay inuu maaragtay turkiya maanta ilaahay ma qadar haddee maanta baddaa soomaaliya la waayi lahay waxaa u sabab ahaa ninka la yidhaahdo ordogan u sabab ahaa iyadoo caalamkii kaleeto dhan oo cadow iyo saaxiiba ay ka gaabsadeen ay ka carareen oo maaragtay inuu la soo istaago waa in la siiya bad maaragtay in la siiya asoo fiirsanayo danihiisa gaarka ah waayahay dowladda federaalka sanadkan siyaasiyan qaabkee baad ku qiimeyn lahayd sanadkan isaga ah waa sanadkii fashilka iyo burburka iyo insha allahu tacaala mar dhow sidii afghanistan inay dheci doontaan rajeynaya oo diyaaradaha ay qaqabsan doonaan sida nin walba u saadaalinaya waana wax ayaga ay sheegayaan maaha waxaanaga hadda aan aan ku faanayn maaha ayaga maalin walba la soo taagan hadda waxa ugu dambeeya maalin dhowdaan dhegeysanayay qola iga soo wacaysa ee jalaalaqsi maaragtay ee caloluustii shalay xasan uu ciidan ka dhiganayay uu isaga dhahaya waa ciidanka qaranka oo waa dan amba waa heblo uu dhahayay oo maanta shacabkii maanta ay gowracayaan ay jarjarayaan ay maaragtay baabi'inayaan maaragtay ee caloluustii maanta meelba ay kasoo cararayso maanta ay ku bahdilaysan tahay oo maanta wax ka naxa aysan jirin xasan maanta wuxuu ku jiraa maaragtay fashil iyo burbur sanadkan waa sanadka burburka oo qof walba uu ku diganayo waxaa igala sii daran shalay meed mase habeen hore waxaan fiirsanayay midkan doqonkan axmaqan ra-iisal wasaaraha ee a u malaysid ee gabar aroos u socoto oo maalin walba on soo libisanay oo shaati cusub iyo futashaar cusub iyo u malaysa gabar aroos loo gelbina oo kaleta shalay maan daradan haysana soo hadla oo dhahaya soomaali waa ahlu naar uyii soomaali waa ahlu naar uyii soomaali waa ahlu naar wuu iska hadlaa waa axmaq iska feera weynaada oo doqon ah oon siyaasad aqoonin oo way aragnimo ahayn wixii maanta waxaa la taabtay qurunkooda iyo foolxumadooda inay maanta ayada isgumaadeen waxa maanta ka socda ee hiiraan ka socda ee shabeellaha dhexe aan dhaha hiiraan meesha iska galaan ee dhinacan ceelbaraf iyo dhinacan jallaqsi ka socdo oo shalay dowlad la dhigaya shaati loo gelinayay oo calaska iyo akhaska ahaa iyo kuwii kaleeto macuusle lagu sheegayey oo maanta ayagana ka daray oo qabiil iyo balaayo u rogtima marka xasan fashil xoglu ku dhiiraa soomaalida waxay tiraahdaa dad nin dhalay kaa og qotana dhul kaa og qalaana hilib kaa og xasan anaa reer jalaqs isku nahay anagaa si fiican isku naqaano anagaa abti u ah anagaa isnaqaano si fiican u garanayno xasan tusaale waxaan ku bixinaa waxaa la yihahdaa xasan waa nin iska socdo oo tuugsi u socdo iska socdaa tuugsi u socdaa marka waxaa la yihahdaa nin iska socdo oo waddo iskaga socdo waa iska tuugsanaa marka waxaa la yihahdaa asoo iska socdo maalin wuxuu yimid baa la yihahdaa ninkaa tuugsanaa ee wadabu isgoysa buu yimid maalin marka nin oday weydi marka wadadan xaggee u socotaa yiri ninka odagaa marka wuxuu yidhi adi horta xaggee u socoto yiri markaas aniga waa iska socdo yiri markaasuu hadda iska soco yiri midaadoon iska raaco yiri maxaa iga weydiinaysa mar haddaa iska socoto marka xasan waa nin iska tuugsanaa iska socdo maalin etoobiya u cararayaa xaggaas u tegayaa baxardaar iyo balaayo jiniyaa la geynayaa dhaantaa loo tumayaa maalin eritrea iska tegaya waa iska socdaa maalin tanzania u iska tegaya waa iska socdaa maalin turki uu ka dhacaya uu leeyahy walaalkeen turkiga noo gudmanayo badii uu ka gadanaya dhulkii uu siinaya shidaalkii uu siinaya maalin waa ka boodaya wuxuu ka dhacayaa meesha leedaa masar iyo qaahiraan jira haddana leeyahay marka xasan waa nin iska tuugsana iska socdo noloshiisana tuugsigaas iyo socodkaasi ku dhammaanaysa ilaa qabriga laga geeyo marka sanadkan waa sanad fashil ah oo inta badan fashil ku dhammaana insha allahu tacaala waayahay sanadka nagu soo aadan ee saacadaha soo socda caawa lix saac ama xilligii hataba bilaabanaya maxaa laga filan karayaa dowladda federaalk maadaama sanadkan xaaladda aad ka soo warantay ay ku soo dhammaysatay
bismillahi raxmaan raxiim horta qeybka ilaaha ku shaqale subxaana wa tacaala oo anaga hadda qeybka kama hadli karno waa iska taariikhda unbaan fiirinayna iyo wadciga si u socdo waxay ku dhammaan doontaa xasan waa fashilkii ugu darnaa hoosuu ka gubanaya xasan kuwii shalay maaragtay ee saaxiibada ahaayeen waa maqlaysa shariif murtad iyo cabdihebel cabdishakuuri waxa maanta qeyle ka baxa iyo qaaqda iyo waxa maanta deni ka socda waxa goboladii lakala taga waa la socdaa xamadooyin oo ka taga waa la socdaa saaka waxaan dhegeysanayay akhbaar dhaha maaragtay kuwaan puntland oo ku dhawaaqa maaragtay wax canshuura inaan laga qaadin baabuurta iyo gaadiidka ka yimaado etoobiya oo khamro wado waa hadda la socda khamray wadaan wax lama baari karo lama waxay karo khamradooda ha gataan waxooda ha gataan shin lagama qaadi karo waxaan la soconaa baabuurka usoo socda hiiraan usoo socda ee boosaaso ka soo baxaya inta isbaaray inta canshuur laga qaadan ilaah gara karo marka waxay waxay ku socdaan fashilkii ugu weynaa baa soo socdo waxaan u malaynayaa waa markii ugu dambeysay oo wax dowlad soomaaliya lagu sheegi doono inay dhici doonto insha allahu tacaala waxaan kaloo hadda la leeyahay waxbaa issoo bahaysanaya waxbaa la keenayane insha allahu tacaala waa iska oohaam nin maanta usoo babac dhigi kara ma laha nin walba wuxuu og yahay wadankan dad baa iskale dad baa dhiigooda u bixinaya dad baa usoo joogo dad baa waardiyeysanayo wayna arkeenoo runtii fariintii dhalinyarada shabaabka ay gudbiyeen ee ahaa maarata warnimiyahu ka jooga dagaal mataqaanaan ka jooga xasanoo dhaartaada noo dhaaray si fiican looga faa'iidaysto oo maanta xasan wax usoo socdo ma laha dhallinyaradii caloluustiina waxaa ugu filan tusaale iyo waayo aragni waxaa ugu filan iyagii la qabtay fariintii ay gudbiyeen ee caloluustii la qabtaa waxay ahayd warnimiyahu gaarigacan iska wata inaa gaarigacan iska wadataan idiin dhaanta inaa ciidan dowladda noqotaan marka wax ciidana usoo socdaan xasan ma laha waxaan kaleetan dhaqaal loo mahaayo fashil iyo burbur iyo baab ay kusoo socotaa waxaan ilaahay ka midnahay subxaana wa tacaala inuu maaragtay nasri ummaddan lagu mideeyo muslimiinta lagu mideeyo ummadda soomaaliyana waxaa uu baaqayaa meel kasta ay joogaan war walaalayaal maanta ummadda meeshay maraysa waa ujeedaan xasan garguurta meeshuu gey waa ujeedaan waa iska socdaa meeluu u socday meeluu ka socda mala dadkaani jahanama lagu gurihaya aaqiraa jahanama loo dirihaya ummaddan maanta ha loo soo istaago in ummaddan midaynteeda iyo wanaajinteeda mustaqbalka rasmiga ah ee qof walba uu leeyahay oo qof kastoo soomaali raba inuu ka fikiro waa mustaqbalka aakhirada way intaasaan kusoo koobayaa hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka kunyo barrow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيتامين بي 9 أما فوليك أسيد caawa xalqadeena waxaan ku qaadan doonaa vitamin b 9 oo loo yaqaano folic acid ee runtii laga yaabo dadka in badan inay maqleen folic acid magaciisa dhabta ah ama saxda waa vitamin b 9 vitamin b 9 ama folic acid ama folate intaba la yidhaahdo wuxuu ka mid yahay vitaminada ku milma biyaha ee wuxuu aad iyo aad u caan ugu yahay in uu mataqaana jirka usoo saaro r b c ga ama dhiigga cas inuu soo saaro ee vitaminkan ee wuxuu aad u saxaa ee dheefshiidka xagga brotiinka iyo dufinta uu jirka ka caawiya ee sidoo kale maqaarka iyo neerfaha iyo murqaha iyo jirka ayuu dhammaan dadka ka caawiya ee wuxuu caan ku yahay inuu mataqaanaa ee muhiimna u yahay ee hidasidaha jirka bani aadamka d n a ga inuu kor u qaado oo mataqaanaa uu ku sameeyo growth kor u qaado xilliga dhallinyaronimada ilaa iyo caruurnimada intaba vitamin b nine faa'iidada inuu leeyahay maxay tahay ee kow wuxuu ka hortagaa ilmaha inay ku dhashaan calaamada oo mataqaanaa biladhimin ah ama maskaxda oo laba qayb noqota ama khatar ku imaata ilmaha uurka hooyada ku jira bilaha ugu horeeyo ama saddexda tremaster ee midka ugu horeeya saddexda bilooda ugu horeyso inay khatar ku imaato tusaalaha ilmaha inay ku dhashaan iyagoo mataqaanaa dhabarka buro ka leh oo dheecaankii spinal fluiski ee dhabarka uu meesha ka socdo ka dureero ama madax asagoo cunuga laba maskax leh inuu dhasho ayaa dhici karta khatarahaas ayaa uu weyn ugu dambeyntii marka dhicis inuu ku dhaco ilmaha ay soo daataan intaas ayuu ka hortagaa vitamin b nine ama folic acid ama folate wuxuu sidoo kale ka hortagaa ama uu ka caawiyaa dadka koritaanka unugyada jirka uu u baahan yahay sidoo kale wuxuu yareeyaa khatarta ee kansarka ku dhaca naasaha iyo mandhecerada sambabada iyo ganaca sidoo kale wuxuu soo saaraa saan horey u sheegnayba d n a ga ayuu soo saaraa sidoo kale wuxuu muhiim u yahay inuu aad iyo aad kaalin ugu qaato ilmaha uurka inta uurka hooyada ay ku jiraan inuu kaalin mugla ka qaato ayuu muhiim u yahay sidoo kale wuxuu leeyahay xibin mataqaanaa muhiim ah oo soo saaraysa red blood cellska ama dhiigga cas ayuu kaalin weyn uu ku leeyahay wuxuu sidoo kale uu muhiimad gaara u leeyahay koritaanka unugyada inay mataqaanaa uu badiyo marba uu soo saaro immunitiga uu dhiso kala bedbedelo si joogta ah ayuu kaalin mugle uu ku leeyahay wuxuu sidoo kale uu kaalin mugle uu ku leeyahay isku gudubka neerfaha jirka qaybihiisa kala duwan ama wareega dhiiggaas inuu ka qayb qaato wax badan uu ka kordhiyo sourceska ama meelaha aan ka heli karno vitamin b nine waxaa ka mid ah dhammaan dhirta cagaaran ayaan ka heli karnaa waxaa sidoo kale ka mid ah baamiyaha ayaa laga heli karaa vitamin b nine waxaan ka heli karnaa babayga ayaan ka heli karnaa waxaa sidoo kale aan ka heli karnaa avokaadaha waxaan ka heli karnaa orangeska noocyadooda kala duwan strawberryga muuska ukunta noocyadeeda kala duwan digirta meel ay ka imaataba nooc cagaaran nooc gaduudan iyo intaba sidoo kale beerka xoolaha iyo khaasatan digirta qalalan nooceeda qalalan ayuu aada ugu badan yahay vitamin b nine sidoo kale waxaa laga helaa noocyada cabitaanada kala duwan noocay ahaadaanba dhammaan fuul ayuu ka yahay vitamin b nine waa laga helaa vitamin b nine deficiency hadduu yaraado vitamin b nine qofka uu ku yaraado maxaa laga dareemi karaa ugu horeyntii qofka waxaa ku dhacaya dhiig la-aan ayaa ku dhacaysa anemia qofka dhiig la-aanta ah isla markiiba waxaa usoo degdegaysa inuu vitamin b nine uu ka maqan yahay gebi ahaanba waxaa dhacaysa hooyooyinka uurka leh inay ilmaha kasoo laabtaan iyagoo bilo dhiman ay dhashaan ayaa dhici karta waxaa sidoo kale dhici karta tinta qofka inay isbedesho waxaa ogaanaysiin qofka tintiisa isbedesha nooc ka mid ah dhiig la-aanta ama anemiyada inay tahay ama nafaqadarada inay tahay waxaa sidoo kale la arka nabraha afka faruuraha afka dadka aan nabraha ka dhammaanaynin waxaa meesha ka maqan ama gebi ahaanba ku yar vitamin b nine waxaa imaan karta beptic alser boog calooleed ayaa imaan karta waxaa imaan karta cudurada ku dhaca ciridka waxaa kor u kacaya dhibaatooyinka koritaanka la xiriira inuu yaraado ayaa kor u kacaysa waxaa meesha imaanaysa qofka inuusan cunto cuninba abitaytka uu ka xirmo gebi ahaanba marka dambe waxaa imaanaysa qofka naqaska inuu dhibo ama uu ku adkaado inay nafsado xaalada oo welwel inay qofka soo wajahaan ugu dambayntiina uu kansar uu ku dhaco qofka ayaa imaanaysa vitamin b nine marka hadduu nagu bato jirkeenuu ku bato maxaan dareemi karnaa hadduu ku bato jirka baniaadamka waxaa la dareemi karaa naqas zaa'id ama neefta qofka oo dhibta kabaabisa lugaha iyo gacmaha qofka uu dareemo murqaha oo isku xirka meesha ka saara ama isku xirka lumiya isku xirkii murqaha oo shaqayntii dhammaan oo meesha ka baxda ama yaraata madax xanuun hoos u dhac hagga oo maskaxda iyo welwelka ah iyo ugu dambayntii baralays oo qofka dareemo daily intaga ama vitamin b nine maalintii aan ka qaadan karna maxaa waaye caruurta yaryarka ah dhalashada ilaa halka sano waxay qaadan karaan lixdan iyo shan ilaa siddeetan microgram maalintii caruurta halka sano ilaa sideeda sano waxay qaadan karaan boqol iyo konton ilaa laba boqol oo microgram maalintii caruurta sagaalka ilaa iyo saddex iyo tobanka sano waxay qaadanayaan saddex boqol oo microgram birday dadka waaweyn ragga afar boqol oo microgram ay qaadanayaan maalintii haweenkana waxay qaadanayaan afar boqol ay qaadanayaan uureyda dhammaan da'da kala duwan waxay qaadanayaan lix boqol oo microgram maalintii inay qaataan haweenka waxaad dareemaysaa inay u baahan yihiin labalaab intay u baahnaayeen dadka kale sababtoo ah waxaan sheegnay haweenka inay faa'iido badan uu u leeyahay vitamiinkan xilliga uurka ay ku jiraan saas daraaddeed marka marka waa labalaab ayay noqonaysaa lix boqol hadday ahayd dadka caadiga ah waxay tagayaan kun iyo laba boqol haddii rajo laga qabo in haweenka ay leeyihiin uur ama ay intay isbaaraan ay ogaadaan inay uur leeyihiin halka qof wuxuu u baahnaa labalaab ayuu qaadanayaa qofkaas si ilmaha ay uga faa'iidaystaan vitamiinkaas uuna uga hortago cuduradii ku dhacaayay xilliga uurka aan soo sheegnay ay meesha uga baxaan nuujinta dhammaan da'da kala duwan waxay leeyihiin shan boqol oo microgram birday ayay leeyihiin aad iyo aadaa umahadsantiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaasheena oo ka aragti dhibtay tixanihii ay soo saartay alkataa'ib haddaba waa kuwan qaarkood oo arrimahaasi ka hadlaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan aragtidayda ka dhiigto muuqaalada waxay ahaayeen kuwo cajiib ah oo aad looga farxaya geedigay garguurteenna waxay ahaayeen muuqaalo si fiican loo soo dhamaystiray xaqiiqadanna waana tuseen dalka tahay waxaan leeyahay bannaankay joogtaa xaqiiqada wayna tustay cadowga allahna wax kastaba waa uu ka jabay marka si fiican uga faray muuqaalada shanta waan daabaday haddaan aragtidayda ka dhiibto walaale haddaad ra'yigii ka dhiibto gaalo waa jabtay maanta meel kastay ku jabtay ma garat marka wallaahi filimka aad baan ugu tiirsanay akataib waxaa ka codsan lahayn inay noo soo badiso oo maxaa la dhihi jiray si fiican ay gaalada waxa weeyaan isha ugu haysa dhagaraha ay u maleegayaan dadka muslimiinta ah marka waan bogaadinaynaa waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshada soomaaliyeed ee jooga qurbaha maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar koowaadi mar labaad waan lagu mahad celinayaa haddaana fikrideena ka dhiibada asan gargurtamay baa inis fashal miyaa dareemahayna oo markaas walban ahayna usii kooxdiis isa socdaama dhammaantiyo ini barabagaandii beenle hayan kolley kooxayana daawadayna may buahan in badan iyo lees fashalayan ini walba dad bulshadan hayna xamtidii dadka ini boobahan masaakintin dhacahayan weliba dhibaataynayo sameeyahan afdhowka garadahayan waa ilaahay subxaana wa tacaala iyo fashili fashilaadiyo tusaasa bidinlah albaari meelana islaamka guul gaalada hoos bidinlah albaari wasalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda alfurqaan shaqaalaheeda waa salaamay waxaan leenahay horta marka hore jazaakum allahu khayra aljaza allah idin barakeeyo wararka iyo barnaamijta aada u dhaxalgalka ah aad dadka muslimiinta ka haqabtiraysaan allah idin barakeeyo mar labaadka waa dhageystay qeyb ka mid a ilaa saddex baan si wacan u dhageystay tii afraadba ee harsan waxaan leenahay insha allahu tacaala allah subxaana wa tacaala hajabiya gurgurta iyo wax wataba runtii hawshaasuu hawl meesheedii la dhigay oo la dhigay meesheedii weeye hawshaasu aad buu barnaamijkaas muhiimiya runtii suu xaqiiqooyinka soo bandhigayo jabka ku dhacay gulufku soo qaaday suugu fashilmay geedigiisii ilaahay ha fashilo inta warta nahaystaba raaciyo ilaahay subxaana wa tacaala aan u balinaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay xildhibaan caana nuug oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu dalka ku wada god ayna cabsi ka qabaan in soomaaliya ay ka dhacaan waxaa la mid ah wixii ka dhacay dalka afghanistan iyo suuriya xukuumaddii u hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud aniga waxaan aaminsanahay xukuumad qorshe leh ma aha marka sidaa darteed maadaama ay qorshe la-aan yihiin mee jidkay qaadaanba qorshahoodi ayaa ku jira qorshahooda ayaa ku jira wax suuragalena ma aha in wasaaraddii arrimaha dibadda sababana loo dira wasiir dowlihii wasiirkiina loo dira qaahira madaxweynihiina uu jooga asmara hadee wax waa la awaa saddex dowladood isdiidana isku dan ahayn in madaxweynihii iyo wasaaradda arrimaha dibadda loo kala qaybiyo haddee qorshe xumo waaye marka meel allaala meeshu doono ayuu iska aadayaa waana fashil siyaasadeed waa anagu marka waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan sheekh waa nimaan tol lahayn tiimna lahayn talana lahayn waktigiina ka dhammaaday ma fahmaysaa marka jahawareera ku dhacay xisaabaadu isku dhufsaday waxaa u soo baxday bilooyin yar inay harsan yihiin kursigiiuu aad u jecel yahay wixii oo dhanna gacantiisii ay ku soo aruureen cid maanta madaxweynaha qaban kartaoo dhihi karta anaa tol uhoo qabanaana ma jirto cid dhihi karta tiimaan u ahay shalay tiimaa dhisay laakiin maanta waxaan ogahay tiim qaban kara oo dhihi kara anaa tiim na ma jiro asagina tala mahayo asagina tala mahayo marka maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay maadaama intaa uu isku darsaday waddankaa naga dhexeeya waddanka keligiis ma lahane waddanka intuusan ceel ku dhicin soomaali inay tashato talooyinka qudheeda intaan ka wadnaa dalka gudihiisana waa ka wadnaa annaga si dalka loo badbaadin lahaa soomaalina la iskugu keeni lahaa ninkaas odaga waddankan ceelu ku ridayaa meeshuu ka tuurana meel soomaali ay ka sheekeynayna ay ka sheekeyn doonto ay noqonaysaa maanta ayay tala nala siman tahay dalkii ninkan odagaha laga badbaadiyo sababta waxaan aaminsannahayba ninkan odaga wax laga dhexlaba in la waayo argagixiso iyo sidii afghanistan ka dhacday ama ka dhacday syria ka dhacday oo kale waddanka inay ka dhacdo marka haddee inaan tala ka yeelan waajib dastuuri na saaran waaye waxaan rabaa inaan kuu sheego warkaygana kusoo gebagabeeyo waddada hadda ay ku socoto hadday kusii socoto dadka soomaaliyeed way tashanayaan go-aanaana la gaari doonaa gacantaana laga qabanaya xasan sheekh maxamuud insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaa waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood loo xiray madaxweynaha dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka qaybgalayay xaflad lagu qabtay mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho dadka magaalada muqdisho ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in iyagoo guryahooda u hoyan rabay waddada laga xirto sabab la'aan waxaan meeshaan ku xayirnahay jidkan ku xayirnahay waa ii jeedeen meel aan maraayo ma leh waxaan u socdaa meel dheer maad waa beri laan u socdaa waa berihaan labta suu wadaa waa beri waa tageelaa ah jaamacadda simad ee waddadu way xirantahay la yidhi waa walayaa banaan jaamacadda simad wixii jaamacada kale ay dheertahay simid kelix ay xirneedu jaamacad kasta waxay dhigataa waddana ma loo xirayni waxay dhiganaysa iyaday dhiganaysa macnaa jaamacaddeeda jaamacaddeeda kobna dhiirideeday gelaysa laakiin tan waxaa la yidhi jidkiyaaba la gooynaaba anada intee maraadaan waa hooyaraba intee u baraan saakii oo dhan wixii aan helaya anba qaraabtaba baa la isku diidanaba hadda hooyo shaalkii baa la isku haystaa inteen wooynaan jidkii bay discinaya hooyo shaal maribaan duwaakanaasi aan dhaynan male madaxweyne waddadaas goosanaa laleeyahay madaxweyneaba simid ku jiraaba laleeyahay madaxweyne laftiisaaba jaamacadda qaybkeeaba laleeyahay ninka oo qabanayaba aqabta laakiin waxaa la rabaynas hal wadda xataa noo furo oon ku gudubno maadaama waddooyinka ay weyn yihiin, hal wadda oon ku gudubno kusoo laabano kusoo laabano hal seed xataa male amniga inta laga shaqeynaya ma amniga ma jaamacadda ma- ma- ma jaamacadda la xilgeyna ma amniga meel warnaa waxaa leeyahay ninkaasina nio wareysigeena aad mees noogu dhammaadino laakiin waxaan ku sheegaa deertaan inay waddada ay xiran tahay meel aan ka baxay lahayn warka ugu muhiimsanaya kaas madaxweyne waxay noqotay meesha gurinan leeyahay waad ka dhigtee qaranka soomaaliya waa muqdisho meel kale ma hayno waddadiina maanta waxay u xidhan tahay baa la leeyahay jaamacadda siimad hadduu nin kastaba maalin meel xidho dalku seebuu ku haagaya shacabku seey ku niyada fiicnaanayaan waar dalkan yaa u maqan waa dadkan yaa u maqan madaxweynihii qaranka waxba ma oga duqa magaalada cusuba la keenayna isaguna weli wuu jiifa mala khashaasada ka aragnaba aloo xaafadeydii u socda xilligan oo haddana waddada uga xidhan tahay qaabkee baan isku bedelaya qaabkee baan noqonaya moorarkaygu see buu noqonaya war qaranka yaa u maqan war qaranka soomaaliya arrimaha dibadba lagama dhisa dalkana laga dhiso arrimaha gudaha waar gudihii baa laga xumaaday oo da- dhaqankii dalkaa xumaaday oo dhestroobkii iyo waar muwaadinimada dadka sii loo bari lahaa baa inaga maqanba فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي